subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee raacdii haysanayo qodobada aad ku maqli doontaan saaka wararkan waxaa ka mid ah maamulka xaafadda kulmis oo nadaafadeed ka sameeyey hosbitaal goboleedka magaalada jowhar kalluumaysatada magaalada jowhar oo codsaday in laga taageero suuq u gaar ah roobka da-ay kismaayo oo saameyn ku yeeshay nolosha barkacyaal ku nool magaaladaasi xarun caruurta lagu bari doono qur-aanka kariimka oo laga dhagax dhigay gordogob waa kulan dhallinyarada looga wacyigelinayay khatarta tahriibka oo lagu qabtay muqdisho
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa kooiyo tobanka bisha juun sanadka labada kun shan iyo labaatanka waa subaxnimo arbacaa magacii waa abdaxsiis xasan maamulka xaafadda kulmis ayaa ol nadaafadeed waxay ka sameeyeen hosbitaal goboleedka magaalada jowhar xalima cali ibraahin ayaa faahfaahinaysa maamulka xaafadda kulmis ee magaalada jowhar ayaa si rasmi a u bilaabay olole nadaafadeed lagu nadiifinayo gudaha iyo hareeraha isbitaalka gobolka shabeellaha dhexe kaasi oo qeyb ka ah dadaalada lagu horumarinayo adeegyada caafimaadka iyo bilicda deegaanka ololahani oo socda maalintii oo dhan ayaa waxaa ka qeyb galay dhalinyaro iskaa wax u qabsaha qaar ka mid ah shaqaalaha isbitaalka saraakiil ka tirsan maamulka degmada jowhar iyo dadweyne deegaanka oo ka falceliyay baaqu usoo saaray maamulka xaafadda gudoomiyaha xaafadda kulmis ee magaalada jowhar cabdulaahi maxamed ciise ayaa sheegay in ololahani lagu doonayo in kor loogu qaado nadaafadda isbitaalka in looga hortago cudurada ka dhasha wasakhda iyo hawxumidda in bulshada dareento mas-uuliyad ka saaran nadiifinta goobaha adeegyada bulshada in isbitaalka uu noqdo meel caafimaad iyo bilic leh maryahan waxaa noo socday ololihii nadaafadda ee xaafadda kulmis taas oo macnaha howlgalkaas aan ku jirnay ololahaas ulijeedkiisa annagoo raacayno hadafkii iyo amaamiirtii ayna fareen madaxda sare sare ee hirshabeelle sida mudane madaxweyne cali cabdulaahi iyo guddoomiyaha gobolka iyo kan degmada oo hawshaani nagu baraarujiyeen in aan si wanaagsan aan u qabano waa u jeediin marka waxaa noo bilowday baryahan ololihii nadaafadda oon ka wadnay xarunta caafimaadka ee gobolka isbitaalkii weynaay oo gobolka oo ugu jiri oo muhiimadda ama lafdhabarka gobolka ahay waxaa noo socota howlahaas waxaana wadnaa ilaa iyo muddooyin ilaa aan ka gaarayno nadaafadda heerkii ugu dambeeyey oo ugu fiicnaay mustaqbalka mar kastana waxaan diyaar u nahay inaan sidaan iyo si ka fiican aan u qabano sidaas ayaana diyaar u nahay dhammaan dadka degan degmada jowhar iyo nawaaxigeeda waxaan ku wargelinaynaa khaasatan xaafadda kulmis inay wax ka beddelaan howlaha nadaafadooda taas oo ah midii ugu muhiimsaneed oo diinteenna xataa ayna faraysay in nadaafadda ay meelo badan ay kaga soo aroortay si laaga hortago waxyaabaha dhibaatooyinka keenaayo cudurrada iyo dhibaatada keenaayo wasakhda badan in layska fogeeyo taasi ayaan dadkao dhan ku baraarujinaynay khaasatan xaafadda kulmis maamulka xaafadda kulmis wuxuu ku baaqay xaafadaha kale ee magaalada jowhar in ay qaataan tallaabo la mid ah si magaalada jowhar ay u noqoto magaalo nadiif ah caafimaad leh oo lagu faano kalluumaysatada magaalada jowhar ayaa codsaday in laga taageero suuq u gaar ah nuur maxamed ayaa warbixintaasi soo jeedinaya kalluumaysiga webiga waa mid ka mid ah shaqooyinka ay dad badan ku tiirsan yihiin gaar ahaan bulshooyinka ku nool hareeraha webiyada waana shaqo muhiim ah oo laga helo cunto dakhli iyo shaqo abuur oo waxaa ku tiirsan dhalinyaro badan jowhar waxaa ku nool kalluumaysato kuwaasi oo kasoo jillaabta webiga hase ahaatee waxa ay wajahaan caqabado badan waxaana ay tabanayaan baahiyo tiro beel ah oo ay qabaan kuwaasi oo ay ka mid yihiin agab la-aan suuq la-aan taageero la-aan iyo goobihii ay ku shaqaynayeen oo wasaqaysan waa kan xaaji cismaan cumar gacal oo ka mid ah kalluumaysatada jowhar oo ka warbixinaya baahiyaha ay qabaan kalluumaysatada shaqadii kalluumaysatada magaalada jowharaan ahay malaay waxaan u iibiyay adiga nus doolara u yar ilaa iyo saddex doolar laba doolar iyo bar waxaa su kala baxay malaay madoobi shaarib haaraay nusyaay balin quuqle intaas su kala baxay haa waa jiraan waxyaala u baahanahay waa jiraan waxaa ka mid eh shabaqi oon ku soo qabsano malaayo ku gaadano iyo gaadiid oon ku soo qaadano sida camal mooto lamlugaadley aan hadda ku shaqaysanahay aan u baahannahay in naalaga caabiyo haa suuq waa heli karnahay laakiin suuqa magaalada joor waa cariirino waa suuqa xataa noogu yaryahay cariirino waaye waa isku dagaalnay marka barkeed geedka oo surinayno meel firaaq leh aan rabnay inaana la siixay kale oo hadda oo baahannahay ma jirto oo ka ahayn gaadiid ku soo qaadano iyo shabaqyaal oo malaayo ku soo qabsano aan u baahannahay bas inaa laga caabiyo waa jirtaa dhibaatooyin kale kugno shabaqyaalkaas adiga nyaxaasaa ku dhacaa ilaa makuu darnaadee siilaa ku dhacaa ilaa makuu darnaadee waxyaala oo dadka dilaayaa ku dhacaa waxyaalahaas oo kale waa iska dilinaay shabaqa waa kasoo baxsanaay banaankaan iska soo dhignaay suuq oo malaayiley u go-on oo kalluumaysatada malaayileyda joor u go-on oo ku ganacsano oon anaga leenahay oo canshuurna halka qaado oo si nidaam ah oo shaqaysanaan la'nahay gudoomiyaha kalluumaysatada jowhar cabdikariim sulaymaan zalsal ayaa dhankiisa radio isnaay uga warramay caqabadaha ay wajahaan kalluumaysatada ka jilaabta webiga shabeelle wallaahi xaaladda suuqan taalaniyahow horta suuqa waxaa taalo wax la yidhaahda nadaafad daro in badanaan ka hadalnay nadaafad daro waa jirtaa ma leyni markaas wax oo hadda oo suuqa yimaado oo qaybta nadaafadda ka shaqeeyo sida hadda kawaanka oo kale maamulka dadaas uu yeelay oo ka qaado wasakda iyo waxaas anaga ma qabno wax nadaafadda oo naga kontaroola xataa ma qabnoba meel suuqa oo lagu shaqaysto ma qabno maxay dhahaan dadka hadda suuqa jooga ganacsatooleeda aaday u tiro badan yihiin tira badnaashadoodiina hadda ma haystaan meel yaro oo suuq eh walaahi saaxiibo dhibaatooyinka haysto waxaa ka mid tahay meeshii oy malaayika keenayeen xataa waxay sheegtaan in markaas mararka qaar oy caqabo oy la kulmaan dadka oo markaas biibaxtada meesha ay biyaha ka baxaan dadka iskale inay oy dhibaatooyin oy kala kulmaan dad oo iska wanaagsanna way jiraan dad oo arqaladeyn way jiraan walaalo dadka saasay iskugu jiraan saa hor lagugu sheegay waxay u baahan yihiin adiga xataa haddii loo awoodi karo sida baaskiil dadka hadda sida ay u kala danyar yihiin waa mugta ay u kala xoog badan yihiin baaskiil waa lagu shaqaystaa mootooyin waa lagu shaqaystaa intaasoo kale xataa hadda waxaa jiro biyo oo hadda oo moolaa jiro biyahaasoo kale waxaa lagu isticmaalaa dooman oo malaayga oo lagu gaato doomankaasoo kale hadday helayiin xataa waa u baahan yihiin kalluumaysatadan waa kuwa u helan in ay shaqaystaan dadkana u adeegaan haddii laga caawiyo baahiyaha ay qabaan waxaa hubanti ah in laga faa'iidaysan lahaa hilibka kalluunka wax badanna ay soo saari lahaayeen roobka da-ay magaalada kismaayo ayaa saameyn ku yeeshay nolosha barkacyaal ku nool magaaladaasi saacadihii lasoo dhaafay waxaa magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose ka da-ay roob lixad leh kuwaasuu saameyn ku yeeshay nolosha bulshada gaar ahaan kuwa barkacyaasha waana haysan guryo awood u leh difaaca dhibicda roobka iyo dhaxanta qaar ka mid a barkacyaashan ayaa codsaday in gargaara la soo gaaro roobka ayaa ku qooyay barkacyaasha goobihii ay degnaayeen waxa ayna codsadeen in lala soo gaaro bacyaha roobka iyo cuntadii ay cuni lahaayeen waxaan deganaa buush oon iscelin karanoo roobkii u adkaysi karan guryihii carshaanka meeshay ka ahaayeen dhoobkii way ka soo daateen jeengada saarneen kuli way daxreysatay way jajabta way daadinaysaa waxaan rabnaa muslunka dowladda hay-adda oo iskaashadaan kaam beder inay gacan munowsiyaan maryan maxamed kaamka baahmay ka jirta sidii an arsi nin saqaadinta ninshanti bacyaal ma leh roobka saan da'oy korkaanika da'oy daadane qaadi ma in baahanne baca an baahangna ma in baahangna raashinga an baahangna wax kasta in baahangna aad oo qohooto an baahanya iyo an baahangna na dhibaatayba roobka oonayto oo magaalada ka daci na dhibaatay sidiba gurinii ku dumi wixii raashin yaryar nin yaalay noo qaadi noo daadii kasta aad guryahan ninku dumenba bacna maxayna sidina niisu guuri meesha unu degnayna qaadli degnayna sina niisu guuri maanan malniishana hal bacataa ee sidii noo qabsata mishee karna unu koley hay caadaha may ka codsadaane bacayaala ka codsadaana maacunga ka codsadaana wixii raashin guriga oo yaryar ninyaalay biya noo qaadi darad raashina ka codsadaana raxmatullaahi tacaala wabarakaatu anu way maryan maxamed isaaq roobaa naga da'e roobkii da'ena waxaa waaye meel adduun dhamanaha qarabi oo guryaalka biyaha daada naga qaaday bacyaha eber way bac ma lahan dhib ki- wiinay may waa bac musqulihii meesha u qornaayan dad duman daadkiyaa dumii xarun caruurta lagu bari doono qur-aanka kariimka ayaa waxaa laga dhagax dhigay goldhogob xalim cali ibraahin ayaa soo jeedinaysa munaasabad si weyn loosoo agaasimay ayaa ka dhacday degmada gooldogob ee gobolka mudug taasoo lagu dhagax dhigay kulaj cusub oo lagu baranayo qur-aanka kariimka kaasoo lagu talagalay in caruurta iyo dhalinyarada u furo albaab cusub oo cilmi diineed iyo akhlaaq wanaagsana kulaashkan cusub ayaa noqon doona xarun casri ah oo lagu baran doono xifdiga qur-aanka tafsiirka tajwiidka iyo axkaamta shareecada iyadoo sidoo kale lagu dari doono daruus xagga akhlaaqda ah tarbiyada islaamka iyo barashada sunnaha nebiga salallahu caleyhi wasalam qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo culimaadudiinka kasoo qayb galay dhagaxdhigani iyo qaar ka mid ah bulshada deegaanka ayaa soo dhaweeyay dhagaxdhigani kulashkani cusub ee ay lagu bari doono ardayda qur-aanka kariimka waxaan rajaynaynaa insha allah dadka ehlu khayrka ah oo khayrka jecel inay kasoo qayb qaataan dhisitaanka xarunta taxfiidka qur-aanka kariimka iyo barashada diinta islaamka ee al aqsa al aqsa daarusalaam een, waa meeshii looga talagalay guryihiisa een, laga dhiso een, meeshaas ha laga qayb qaato waa kulajkii dadka danyartaa waxaa lagu baraya taxfiidka qur-aanka een, intaan meesha u taagannahay intaa weeye asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu meeshaan aan galabta taagannahay ee, waa daarusalaam degsimada ka tirsan guldoob inta hadda dadkan taagan hadda waa culummadii iyo maamulkii iyo dadka waxgaradka deegaanka koleyta haddaa aragta meel isugu yimid baahi unbaa isu keentay meeshaan hadda waa meeshaas odayaashii culummadii ugu horreysaa ka hadashay waa meel ee, waxbarasho diimeed waxaana keentay baahi Ee, haddana waxaa la isla gartay meeshaas in la dhiso cid alaala cidda hadda waa sadaqa jaariya oo meel khayraad cid alaala ciddi waxaan leenahay ee, wax la baxaysa oo khayraadka jecel inay ka qayb qaadataan rabnaa kulajkani cusub ee laga dhisayo magaalada gooldogob wuxuu noqonayaa tiir kale oo lagu taageerayo hidaha diinka islaamka laguna adeegayo jiilka cusub ee soomaaliyeed kulan dhalinyarada looga wacyigelinaya khatarta tahriibka ayaa waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada dalka nuur maxamed cabdi ayaa mar kale faahfaahinaya dadkeen qulqulaaw dalkoo kaleed unguuraaw dareeraw dhammaadaw dugaaga aami dowlii anbaahanaay waldaneeyaw dowlii anbaahan kulankan ayaa ujeedkiisu ahaa sidii dhallinyarada soomaaliyeed looga wacyigelin lahaa khatarta uu leeyahay tahriibka waxaana si wada jir ah usoo qaban qaabiyey xafiiska ergeyga gaarka ah madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan soo galootiga soo celinta muhaajiriinta iyo xuquuqda caruurta iyo akademiyada cilmiga dhaqanka iyo suugaanta ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ugu horeyn waxaa halkaasi lagu soo bandhigay qoraallo iyo warbixinno ka hadlaya dhibaatada uu leeyahay tahriibka xubno ka tirsan guddiga af soomaaliga ayaa waxa ay soo bandhigeen gabayo ka hadlaya dhibaatada uu leeyahay tahriibka iyo wacyigelin ku saabsan khatartiisa haddaan dowlad leenahay ma aad dibadgalowdeene dal shisheeye anigoo ku nool haddaad igu dul ooyeyso diirkiiyo jirkaygaa la guban adi daraadaaye u dulqaada waayaha mar baa laga dabaashaaye mid la daadaheeyaad ahayd lala dalxiisaayee doqon dhoohan baa kuu gafaye xal degdega qaada iga daa ilmada deeqaluul waan damqanayaaye u dulqaada waayaha mar baa laga dabaashaaye
heesta abwaantarash oo la yidhaahdo caanka ah waldanayow dowli imbaahanaaye oo qaybo badan leh beed ka mid ah oo wuxuu kaga hadlay tahriibka wuxuu yidhi dadkeen qulqulaaw dalkoo kaleed unguuraaw dareeraw dhammaadaw dugaaga aami dawlii ambaahanaay waldaneeyaw dawlii ambaahan saasuu yidhi
dhaaya miyaan waxaan ka arkaa dhirta miyaan ka leexdaa dhallintii dalkayga iyo dhumucdiiyo barbaaray dhallaankan koraayow dibu socodka iga dhaaf dhaadashada dhulkaaga iyo dheeftiisa iga hoo dhulka hooyo waa hodon dhaayana ma aad lihid dheehashada tacliintii iyo dhaqan toosan iyo qaran dhoofkii ka doortow dhalanteedka iga daa dhiishan aleesha leh dhaamisada guryaha taal midna dhaanka suran tahay midna ay dhitada tahay iyo dhiinka ugubkaa dhaydiisu shuban tahay dhabta aan ka hadal leh saxaraa laguma dhamo baldhuulow cir ii noqo dhegow dhaayo ii noqo dheelay dhab ii noqo wax ka dhigan tilmaanta saxaruhuma dhoof baa dhuumashadu mallaynba gudoomiyaha akademiyada cilmiga iyo suugaanta ismaaciil yuusuf cismaan ayaa sheegay inay diyaar u tahay akademiyada in laga bilaabo wacyigelinta khatarta uu leeyahay tahriibka in bulshada laga wacyigeliyo dhibdhibaatada tahriibka iyo dhallinyaradan soomaaliyeed ee ku qulqulaysa badaha iyo beriga meel walba laga kaxaynayo arrintaasoo ah dhibaatooyin weyn ku keentay waalidiinta waalidiin badan ay ku baraarugeen markii hore dad mukhallisiin ah oo dadka u sheegaya in nolol tan ka wanaagsan ay taalo meelahaas laakiin khataraha ka dhalanaya la ogeyn waxaa ogtihiin ayaan dhaweyd arrintii mayooto markay dhacday oo maxkamad dadkii la soo saaray in dad badan ay ku baraarugeen iyadoo markii hore la ogaa liibiya iyo mashaakilka jira laakiin tan maxkamad waxay gaartay in arrintii mayood ka dhacday maxkamad ee dadkii la soo saaro taa waxay keentay in dad badan hadda ay ku baraarugeen waayadii ugu dambeeyey waxaa la arkayay dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo ku dhimanaya badaha iyo weliba saxaraha markaan dhegaystaal kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada waxaa soo jeedinaya waryaheena cabdifatax axmed maclo
xubinteena sarafka iyo suuqyada sarifka lacagaha khaalaad boqolka dollar ee lacagta maraykanka ah suuqyada magaalada jowhar qabashadu waxa uu ka marayaa laba milyan sagaal boqol iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta uu yahay saddex milyan iyo soddon kun qiimaha maciishada iibka shan iyo labaatanka kiilo ee bariiska xamsaha ah suuqyada magaalada jowhar waxa uu ka marayaa toddoba iyo labaatan dollar halka shan iyo labaatanka kiilo ee bariiska safaariga ah uu yahay lix iyo toban dollar kontonka kiilo ee bariiska dalka waxa uu suuqyada magaalada jowhar ka marayaa toddoba boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah shan iyo labaatanka kiilo ee burka waa shan iyo toban dollar halka shan iyo labaatanka kiilo ee sokorta ay tahay sagaal iyo toban dollar dhibic shan oo lacagta maraykanka ah tobanka kiilo ee baastada ah waa toban dhibic shan dollar halka kontonka liitar ee saliidu cad ay tahay kow iyo soddon dhibic shan oo lacagta doolarka maraykanka ah koombada geleyda ah waa afar iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah halka digirtu ay tahay soddon iyo shan kun oo shilinka soomaaliga salbukadu waa shan iyo labaatan kun masigada waa laba iyo toban kun lowska waa shan iyo toban kun markaana xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa si rasmiya u dhammaystirtay saxiixa xidiga florian wirtis kaasoo ay kala soo wareegtay kooxda liverpool ayaa florian dhigaysa saxiixa ugu qaalisan taariikhda suuqa kaliisiga ridis ayaa florian ka bixisay lacag dhan boqol iyo konton milyan oo yuro si ay u dhammaystirto saxiixa wirtis ayaa qalinka ku duugay heshiiska wakhti fog sidoo kale wirtis ayaa noqonaya saxiixa labaad ee ay liverpool samayso suuqa kala iibsiga ciyaartooyda xagaagani qodobkaas ayaana ugu dambeeyay guud ahaan warkii subaxnimo ee raadiyo haysanayo nabadgelyo